waxaan rabaa inaan halkan bogaadin uga diro shacabka reer laasxaanood oo shalay muuse handaraab dibadda dhigay una diiday inuu magaalada soo galo kadib markuu si dhuumashaa uu ku soo galay gobolka sool markii dambena meelo dhexoo maleeshiyadiisu joogto isku sawiray isla markii kana ambabaxay markii dambena ka ambabaxay oo ka cararay waan rabaa shacabkii geesiyaasha ah inaan uga hambaliyayo arrintaas insha allahu tacaala gobolka waa laga xoreynaya sida ugu dhaqsaha badan mid kale aan u ogaa waxaan maqlaya muuse ole daraawiisha ka sheekeynaya muuse daraawiishtu kuway la dagaalamaysa awooyaashaaba ahayn ingiriiska la socday waxa weeyaan la socday u dulaysnaa awooyaashaaba ahaayeen ee la socday waxaana dadka laguma baraaxoosan kartid dadkuna kaga jeesan maayaan halganka ay ku jiraan waxa weeyaan jaakadda xabaddaad seeta markaad gobolka sool soo gelasay baqdinta intaa leegday haddaad qabto inaad rag soo aadamo maaha walla dad badan baa dhaawacan laakiin shacabku waxay ku guulaysteen inaan muuse soo gelin magaalada meel dhowr kilomitir u joogta magaalada baa dad burca iyo caynabo ka keensaday iyo dad kaloo iska jibaysan oo haddii habar la soo dhaweynaya iska jecelaa ugu tageen meeshaas meeshaasu ka hadlay laakiin magaalada ma soo gelin shaqana kuma lahayn dhowr kilomitir bay u jirta awoodnooma lahayn magaalada shacabka haystay ku damaashaadaya calamada puntland iyo kuwa soomaaliya sitay meel walba ka luleeyey